بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ومجلس كي أفر يتبنات وحول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في أهل سكاتي dadkii sekada qaadanayay ee uhelka ahaa sekada yaa qaata ama bimacnaa sekada yaa la siinaya ayuha almuslimuun qaala allahu jala wacalaa inama asadaqaatu lilfuqaraai waalmasaakiin inama sadaqaatu sadaqaadka waxaale waa sekadii lilfuqaraai dadkii baahnaa faqiir waa dadkaan waxba haysan waxaa laga yaabaa inaanu cashadii hayn ama qadadii baanu hayn wax kalaba iska daa walmasaakiina iyo isaguna waa dadkii baahnaa inkastoo de haddana ay kala hooseeyaan walcaamiliina calayha dadkii ka shaqaynayay ee dee sekada camalka shaqa ahaan u hayay waalmu'alafati quluubuhum dadkii la doonayay islaamka la rajaynaya inay soo galaan ama way soo islaameena waa daciifoo waxaaba laga baqa inay noqdaan waxbaa la siinayaa wa fi riqaabi addoomihiina waa la siinayaa sidee kii la kitaabeeyey iyo kuwii la midka ahaa waalghaarimiina dadkii deynta u saaxiibka ahaa wa fii sabiilillaahi qofkii musaafirka ahaa qofkii mujaahidka ahaa ee jihaadkii ku jiray wabna sabiili qofkii safarka iyo musaafirka ahaa fariidatan waa faral min allaahi xagga ilaahay ka ahaaday wallaahu ilaahay caliimun xakiim fii haadihi alaaya alkariima aayaddan ilaahay wuxuu ku caddaynaya masaarifta sekada cidda la siinayo iyo ehelkeeda ee mutaystay waxasarahaa wuxuu ku koobay fii haa-ulaayi al asnaafi tamaaniya sideed nooc baa lagu koobay waxaana la caddeeyey sarfinteeda iyo cidda la siinayaa dadkaa in la siinayo waana faral xagga ilaahay ka ahaatay wa anna haadihi alqisma qaybintani saadiratun can cilmihi wa xikmatihi waxay ka soo fushay cilmiga ilaahay iyo xikmadda ilaahay mana bannaana in la dhaafo kow qolada hore iyo ka labaad alfuqaraau waalmasaakiin wuxuu uhi sheekhu raximahullah sinfiga ugu horeeya ama qaybta hore waa fuqarada iyo masaakiinta wa hum waxa ay yihiin alladiina laa yajiduuna ma helayaan kifaayatahum wax ku filan ma helayaan wa kifaayatu caa'ilatihim xaaskii ama qoyskii wax ku filan ma helayo laa min nuquudin xaadiratin lacag diyaara ma haysto walaa min rawaatibin haabita raatib suganna ma laha walaa min sinaacatin qaa'imatin farsamo taaganoo rasmiyana oo farsamo yaqaana maaha walaa min khalla meel dakhli ka soo gelayo oo kaafiyana maaha ma laha meel dee nafci gaari ka soo galo walaa min nafaqaati calaa hayrihim oo waajiba wax dee nafaqaad cid kale ay ku leeyihiin oo maaragta male fa hum fii xaajati waxay u baahan yihiin ilaa muwaasaatin wa macuuna in dee lala caawiyo oo loo jixanjixo laga naxo oo naxariistii la siiyo culammadu waxay yidhaahdeen waxaa la siinaya sekada wixii ku filan iyagaiyo caa'iladooda limuddati sanatin kaamila muddo sanad dhammaystirana ilaa intuu imanayo xawlu sakaa maratan taaniya qofka faqiirkaa waa la siinaya xataa inuu guursado hadduu guur u baahan yahay way bannaantay in sekadii la siidho ku guursado wax sawaajka iyo guurka ku filan wuxu uhi sheekhu raximahullah qofka daalibulcilmiga ah ee baahan waa la siin karaa lishiraa'i kutubin yaxtaajuha inuu ku soo iibsado kutub uu u baahan yahy hadduu yidhaa kutub ma haysto hoos sekadana kusoo iibsado way bannaantii buudi wayucdaa man lahu raatib waa la siinayaa sekada qof raatib ama meel lacag ka qaata raatibkaasoo laa yegfihi aan ku fillayn iyo wa caailatahu isaga iyo caailadiisa sekada waxbaa laga siinayaa wax u dhammaystiraya kifaayadooda iyo baahidooda waayo liannahu duu xaajati baahi buu u saaxiib yahay wa amaa man lahu kifaaya qof laakiin wax ku filan haysta uma bannaana icdaa'uhu min asakaati in sakadii la siiyo wa in sa'alahaa xataa cid kale hadduu weydiisto bal alwaajibu waxa waajiba nusxu in loo naseexeeyo hadduu haysto wax ku filan oo looga digo laydhaa iska daa su-aasha mar haddaad haysato wax kugu filan iska dhaaf wa in sa'ala sakaata shaksun hadduu sakadii weydiiyo qofba ku weydiiyey oo ay ka muuqato calaamadii qaninimadu oo qof isleeda dee kolli qofkan u fiican yahay xaaladiisana lama garan karo laakiin dee sakadii buu kaa dalbay xaaladiisana aada u garamaysa laakiin dee wejigiisa iyo dharkiisu waa iska nadiifa jaasa waxa bannaan icdaa'uhu minhaa in la siiyo bacda iclaamihi in loo sheego marka laakiin hala ogeysiiyo annahu laa xada fiiha liqaniyin walaa liqawiyin muktasab nasiib kuma laha sekada qof qaniya ama qof awood leh oo kasban kara oo dee ama sinaaco u saaxiiba ama dee farsamo yaqaana ama farsamaba daalah inaanay markaa u banaanan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku ataahu rajulaani laba nin baa u yimi yas-alaanihi weydiinsanayey faqallama fiihima albasara aada buu eegay wuu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba ninoo awood leyna yihiin wuxuu ku yidhi haddaad doontaan waan idin siinaya laakiin qofka qaniga ah iyo qofka awoodda lee kasban karaa dhaaf iyo nasiib kuma laha axmed iyo abu daawuud nasaa-i baa soo saaray sinfiga qeybta saddexaad alcaamiluuna calayha dadkii shaqaynayay wahum aladiina waa kuwa yunasibuhum waxa taaga ama sameeya wulaatul umuuri dadkan amarka haya ama dowladda ku dhawaaqaysa si jibaayadii sekada iyo hawshii sekada ay u soo qaadaan waa dadka haddee sekada ku shaqaleh min ahliha wa xifdiha wa tasriifiha wa ama alwukalaau lifardin min annaasi dadka ay wakiisheen qofi fii tawsiici sakaatihi qof baa ku yidhi hebelow sekadeeda qaybi aniga haddaan hebel hebel ahay qofkaa kuu shaqaynayaa falaysuu ma ahaa min alcaamiliina calayhima marka caamilkani waa qofkii dowladdu ay dirtay magacooday tiri intiinaasi guddida sekada tihin qaybta afraad almu'allafati quluubuhum dadkii la rajaynayay quluubtooda in la soo jiito wahum ducafaa'ul iimaani iimaankooda daciifa aw amase waxaa la odhan karaa man yukhshaa sharuhum sharkooda laga baqanaya markaa sekadii waa la siinayaa maa yakuunu bihi taqwiyata iimaanihim iimaankoodii baa lagu adkaynayaa aw dafcu sharihim ama sharkoodii baa laga takhallusaya haddii sharkoodaasi ku istaagi waayo ilaa biicdahim in la siiyo mooyaane qaybta shanaad alriqaab addoomihii waa addoomihii la kitaabeeyey waa kuwa lafahooda iibsanaya si naftooda ay u xoreeyaan oo dee waa la kitaabeeyey waa mukaatab baa la ydha oo sayidkiibaa ku odhanaya lacagtaay kan waan ku xoraynayaa waa la kitaabeeyey baa la ydha qaybta lixaad alghaarimuuna waa kuwii deynta xambaaray alladiina yataxamaluuna korkooda waxa saaran kharaama deyn ama sababteedu ha noqoto isagoo dad islaaxinaya lidaatilbayn ama sababteedu deyn kalaba dee fuusheba ha ahaatee maadaama deyn saaran tahay waa la siinayaa sekedii qolada toddobaad fii sabiilillaahi wa huwa aljihaadu fii sabiilillaah waa jihaadkii waxaana loola qastiyaa jihaadka an takuuna kalimatullaahi hiya alculya ma aha qabiil ama casabiyad ama jaahiliyo ma aha qofka mujaahidka ah waa la siinayaa sekada ee ilaahay daraaddii u dagaalamaya wax jihaadkiisa ku filan qolada ugu dambaysa ibnu sabiil waa musaafirka alladii inqataca bihi safar safarkii uu go-ay isagoo safar ku jiraa dee waayey wixii gacantiisa ku jirana ka dhammaaday waxaa sekadaa la siinayaa maa yuusiluhu wax gaadhsiinaya ilaa beladihi dalkii uu ka yimi wain kaana haniyan fiiha xataa beledkiisa qaniha ku ahaado maadaama halkan uu joogo aanu ku haysan waxba beledkiisi baa la gaadhsiinaya sekada lama siinayo qofkii kaafirka ahaa sekada yaan la siinin gaalka ilaa an yakuuna min almu'allafati quluubuhum hadduu yahay kuwa qalbigooda lasoo jiidanayo waa la siin karaa qof haniyana lama siin karo ilaa inuu ahaado kuwa caamiliinta ka shaqaynaya ama dee mujaahidiinta fii sabiili illah sekada lama siinayo walaa tudfacu sakaatu sekada lama siinayo fii isqaadi waajibi siwaahaa in waajib kale uu qofku ku rido falaa tudfac sekada yaanu siinin lidayfi qof martiya waayo hadduu yidhaahdo qofkan martidan sekada siinaya wuxuu ku ridayaa xaqa dayfkii uu ku ridaya badlan can diyaafadi walaa maya liman tajabu lama siin karo cid biilkiisuu waajib ku yahay min sawjatin aw qariibin inuu yidhaah sekadeydii gabadhaydaan siinaya ma bannaana ama sekada qofaan qaraabo nahay baan siinayaa oo si uu biilkuu siin jiray ugaga badbaado wayajuusu dafcuha lisawja wuu siin karaa sawjada iyo qofka qariibka ah waxaan ahayn fiimaa siwa nafaqata alwaajiba nafaqadii waajibka ahay waxaan ahayn wax kale de uu siin kara waxyaabaa sadaqo kale oo iska furan laakiin sakada maya fa yajuusu an yaqdi biha waa kaga bixin karaa daynan dayn wuu kaga bixin karaa can sawjati gabadhiisa haddii dayn lagu leeyahay sakada wuu kaga bixin karaa way bixin kari weyde wa an yaqdiya bihaa daynta wuu kaga bixin karaa can waalidayhi labadiisii waalid aw axada min aqaaribihi daynan dayn uu kaga bixin karaa oo laa yastadiicu aanu karayn wafaahu inuu bixiyo walaa yajuusu ma bannaana an yusqida dayna inuu deyntii ka rido canilfaqiiri inuu yidhaahdo deyntii waan kaa daayay oo uu sakadii u niyoodo oo yidhaahdo alla deyntan kulahaa waan kaa daayay sakaa baan ka dhigayba lianna sakaata waayo sakadu akhdun waa qaad waa qabasho iyo wicdaun bixin laakiinna deyn baan kugu lahaa waan kaa daayay saka ku bedeli lama ogola wain ijtahada hadduu dadaalo saaxibu sakaati kii sakada u saaxiibka ahaa ayaa dadaalay wuxuu u dhiibay qofu islahaa ehelkii sakada weeyaan fa tabayana waxaa caddaaday bikhilaafihi cid kale inay ku dhacday oo dee qofkii faqiirba inaanu ahayn baa u caddaaday ama qofkii inaanu ciddii u islahaa si waa sakada kuwii loogu talagala eh waxaan ahayn baa soo baxay fa innahaa tujsiuhu way ka gudaysaa buuri waayo isaga niyadiisu waa wuxuu islahaa dee bannigiisu wuxuu u malaynayay inuu ehlu sakaadkii yahay kadibna qof kalea ka soo baxay ma ansaxayo way ka ansaxaysaa isaga ayuha almuslimuun sakadu ma gudayso lagamana aqbalayo ilaa maxalkii loogu talagala ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sheegay asnaaftii sideedda ahayd ayuha almuslimuuna waxaa ku dadaashaan raximakum ullah fiihaa halkii loogu talagalay hala dhigo waxrisuu waxaa ku dadaashaan calaa an taqaca mowqacahaa inay halkeedii dhacdo wa taxilla maxallaha meesheeda inay dhacdo si maaragtay dimadaada iyo korkaagu beri u noqdo maalkaaguna uu sax u noqdo amarka ilaahayna aafulisaan sadaqaadkiinana la aqbalo markaa in lagu dadaalo sidii loogu talagalay iyo walaalayaal ayuha almuslimuun masrafkeedii iyo halkii loogu talagalay in maaragta la dhigo ayaa qofka dee muslimkaa laga rabaa inuu barteedii walaalayaal dhigo ayaa markaa la doonayaa baaraka allahu fiikum wajasaakum allah khayran halkaasaynu majliska afariyo tobnaadna ku joojinaynaa wallaahu tacaala aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين